bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin talaadaha taariikhdu ay ku astaysan tahay tobanka bisha janwari sanada labada kun toddoba-iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo safar muddo kooban qaatay ku gaaray degmada qandale ee gobolka bari kuna sugan ayaa waxa ugu baaqay golaha xukuumaddiisa in ay halkaasi tagaan sidoo kalena la dhiirigeliya bulshada ku dhaqan qandala oo dhowaan ay gacanta ku dhigeen koox taabacsan ururka daacish ee ka dagaalama wadamada siiriya ee ciraaq halkaasoo sidoo kale muddo ku dhowaad laba bil ay gacanta ku hayeen kooxdaasi ciidamada maamulka puntland oo halkaasi la wareegay ayaa waxaa safar dhinaca badda oo saddex saacadood qaatay ku gaaray qandala shalay madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas kaas oo halkaasi warbaahinta kula hadlay uguna baaqay golaha xukuumaddiisa in si deg deg ay kusoo gaaraan qandala kana qayb qaataan dhiirigelinta bulshada ku dhaqan qandala oo uu sheegay inay tahay meel istaraatiiji ah dhinaca kale cabdiweli maxamed cali gaas waxa uu ka hadlay kooxdii halkaasi gacanta ku dhigtay ee ka tirsanay daacish oo uu sheegay inaysan ku sugnaa karin deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo sida uu ka dhawaajiyey walaabto dadka dib loo soo celiyo iskuuladii iyo caafimaadkii iyo waxbarashadii iyo dib loo furo dadkii nolosha caadiga ahayda magaalada ay kusoo ay kusoo laabato waa waajib waana siinay amar wasaaradda waxbarashada iyo caafimaadka iyo qaybihii kale ee arrimaha bulshada iyo amnigaba in ay magaalada yimaadaan magaalada ciidan baa keeni doona ciidan kale oo rijaahna dadba ayaa ina soo degi doona magaala waxaa rabnaa magaalo istaraatiijiga weeye magaala ugu khayr meelaha ugu khayraadka badan dadka kamid tahay oo dee kalluunka ugu badan ee puntland meelaha uu kasoo baxo ayay kamid tahay magaala wax soo saar fiican le weeye magaalo ganacsi oo dadkeeda ay xaqdaala fiican leeyihiin weeye waxaa rabnaa intaas oo dhan magaalada in laga faa'iideeyo oo magaalada magaalo nolol leh ay noqoto amnina ah insha allah marka in badan oo ka badan waa badan lala socotaa qaarna waa noqoto qaarna isdiideenba qaarada ay soo diidaan in badan oo kamid a dheeraadka weligana badan ay yihiin isdiirtay in badan oo kamid waa rajeynaynaa inay isu soo diidaan oo ciidamada soo galaan marka nimankaasi niman sii joogi doona puntland ama kusii dheeraan doona ka noqon doona insha allah maamulka puntland ayaa hore kaga dhawaajiyey in ay dagaal adag la geli doonaan kooxaha gacanta ku dhigay degmada qandale ee gobolka bari halkaas oo kal hore sidoo kale dagaal aan dhiig ku daadan ay kula wareegeen kooxdaasi oo in muddo ah halkaasi ku sugneed waxaana la sheegay goobaha qaar ee adeegyada bulshada in ay curyaamiyeen kooxdii halkaasi gacanta ku dhigtay dhalinyaro soomaaliya oo gaarayso labaatameeyo ayaa waxa ay ku xirxiran yihiin jasiiradda shiishilis halkaas oo la tilmaamay inay geeyeen maraakiibaha gudaha badda soomaaliya ka qabtay dhalinyaradan oo qaarkood sheegay inay ahaayeen kalluumaysato ka jilaabanaysa qaybo ka mid a xeebaha soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in wadamo dhowra la marsiiyey kahor intaan shiishilis la geynin halkaasoo ku dhowaad lix sano ay haatan ku xiran yihiin waxayna sheegeen inaysan garanaynin dembiyada ay u xiran yihiin dowladda federaalk soomaaliya ayay ugu baaqeen ka qayb qaadashada in mar kale dib loo daayo ayna helaan xorriyadooda waxaana dowladda waa shiishaliisa ah mas-uuliyiin ka tirsan hore ee u sheegtay in dhallinyaradan aysan lahayn wax dembi ah ayna magdhow ahaan u qaataan sida ay sheegeen dhalinta qaarkooda saddex kun oo doolarka maraykanka ah bil waliba inkastoo qaarkood ay sheegeen inaysan wax xuquuqa halkaa ku haysan haddaba qaar ka mid a dhallinyaradaasi ayaa cabashadooda warbaahinta la wadaagay waxaana ka mid ah dhalintii la hadashay warbaahinta cabdiqaadir waa maxamed cabdiqaadir iyo sidoo kale cabdikariin cismaan guuleed oo labaduba ka mid ah dhalinyarada soomaaliyeed ee labaatanka gaaraya ee ku xiran shiishalis kuwaasoo ku dhowaada lix sano haatan xabsi halkaasi ugu jiro waxaana qaarkood lagu xukumay sida ay sheegayaan xabsiyo dheedheer barnaamijka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer caydiid cabdulaahi ilkaxanaf guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee dalka soomaaliya ayaa waxa uu ka dhawaajiyey inuu dib isaga laaban doono deegaanada maamulka somalilanka gadaal markii uu ku hungoobay ka mid noqoshada xubnaha baarlamaanka labada aqal ee dowladda federaalk soomaaliya caydiid cabdulaahi ilkaxanaf oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in laga hor istaagay kamid noqoshada xubnaha baarlamaanka soomaaliya asigoo dhinaca kalena ka dhawaajiyey in arrintaasi ay ka dambeeyaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya waxa uuna tilmaamay somalilan haatan inuu ugu laabanayo la noolaashada qoyskiisa asigoo meesha ka saaray inuu ka mid noqon doono siyaasadda maamulkaasi
waayo dee waa idniweyn baan anigu haddii layga diiday inaan meelash iska sharaxo meesha marka inaan guriga ii tago oo de guriga wax badan baan ka maqnaa qasab bay noqonaysaa oo guriga ii tago aan reerkii iyo guriga iyo carruurta iyo ku noqdo talo waan siin waan la talin waan u sheegi wax waayo aragnimada iyo taladayda hadday qaadanaya waan u sheegi raggii dhankii doonaya igu yimaada laakiin aad position adeed kama rabo laakiin position asaj kama rabo laakiin la talin iyo consultant waxaa la yidhaho in la yimaado meel lagu soo noqdo oo la yidhaho maxaa taa laga yeelataa isbay tahay waan samayn doonaa musii dar baarlamaankii waxa kuri isagoo soo taagin oo weli jira oo nidaamka wakti u haray oo malaa sagaal bilood dhan u haray ayaa la yidhi madal baa wax maamulay waxla wax doorasho ku maamulay ee iminka lagu maamulay doorashada socotay oo dhammi bays sharciyeedba male marka waran wallaahi inaanay hal bays oo sharciyeed oo disokaa inoo yaalla uu sheegayo yaa inuu dhiganmee inuu ku socona jiro inaanay ka jirin marka waa maxay dalku kama dhaco wallaahi anigu say muuqato marka sharciyadda iyo nidaamka raacitaari markaynu burburay inaanu waxba ka darin waa fawdo oo kale guddiga abaaraha ee maamulka somalilanna waxay ka hadleen xaaladda abaar ee sii darnaanaysa ka jirta qaybo ka mid a deegaanada maamulkaasi gudoomiyaha guddigaasi sheekh xasan cabdisalaan ayaa waxa uu b b c da u sheegay in xaaladda deegaanada qaar haatan ay kasoo darayso asigoo sheegay in abaar darani ay ka jirta deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo waxuuna ugu baaqay in si deg dega gurmad loola gaaro dadka ay haatan abaaruhu dhibaatada baani ku hayaan ee ku sugan qaybo ka mid a deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan
wallahi wal xaaladda horta wax ilaahay unoola cawdaa taagan xaaladdu aad iyo aad bay u adag tahay runtii abaartan horta inooga kala goyn adiga ogaa bishii february baa markii uhoreysay abaarihii aan nagu bilaabmay jeer runtii bilaabmeenba inaga abaartii la tacaalin hore oon kama dhammaanin intan nagu bilaabantay marka oon maanta haddaan xaaladda kaaga warramo runtii waa isu micirsato ayaa ka dhacsa dadku marka ugu horeysa dad waxay fadhiyaan dhulkii abaaroobay xaalufay ayay fadhiyaan oo ay ku baadiyo bimala yihiin dadka qaarkood daruurta ay raacraaceen markaasa dabeedna marka meesha cagta la saaray dib bay u guuraan matalan deegaanada agta laisugu guuray coodaya kamid ka ahaayeen dadka dib bay uga soo guureen uga soo hayaameen meel omose hore uga guureen midib uga soo dhaceen qaar kale daruurihii dambe da-ay bay raaceenoo qarna ay bari u dhaafeen oo gaariga keliya ku guriyaan baa boqol kun doolar laga qaadaa qaar kale xeeb bay u daadegeen oo waxa weeyaan badda ay afka saareen ilaa silic ilaa iyo maxaan ku dhahdaay intaa ka dhexaysa berbera ilaa iyo laas qoray runtii in kale oo tii galbeed iyo xaggan gibir usoo goortiy awdal kuwaasaana runtii badan ku dhaaaya badan baa ayagana haysata oo baadkii biyihiiba iska shufbeeleen dadku runtii wallahi waxaan runtii odhan karaa maanta walaal hadday baahi una jirto baahidu badan maanta taagan tahay marka waayu aad baa marka baaqayga wax odhan lahaa ama uu yahay waa maanta runtii maalintii wax dib loo dhigan lahaa ma ahay aan isu gurmano runtii ayaan dara jirta waxa weeye warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadii naga dhegaysanaya waa naga intaa intaynu ku kulmayno warkan warkaxiga sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu